bsmi اllahi الرحmn الرaحيm alxamdu لlh rb العaalمين وslى اllه وslm عlى نbyina mحamd وعlى آlه وأصxaabه أجمعين ama bعd qala الإmam أbu cabdالرaحmn النsائي raximh اllah taعalى bab maء الbحr ay hada kani baabu bayaani xukmi التaطahuri bmaءi الbaحri biyaha badda in lagu dahaaro qaato xukunka kusoo arooray cadayntiisii buu u baab yahay wbاlisnaadi qaala akhbaranaa qutaybaة can maliki can صafwana bni sulaymi wahuwa اlmadaniyu abu cabdillaahi hiqat habt caabid rumya bاlqadr rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita can saciid bni slmة wahuwa almaqzuumiyu min ali bni اlأsraq wahaqahu الnasaa-iyu asxaabu sunan alarbaca u wariyaan أن المغيرة بن أن أن المغ أن المغيرة بن أبي بردة من بني عبد الدار ah أخبره ninkan isagana النساء baa twثiiqiyey وqad waliya إمرة الغزوة بالمغرب ayuu madax ka noqday xadiiثه في sunan الأربعة أنه أخبره أنه سمca أbا هريرةa يqول أbو هرير dhahayo mqلay سأل رجل nin baa su-aalay rasuula اllahi salى اllahu عalayhi waslama faqaala wuxuu yihi yaa rasuula اllah inaa narkabu اlbaxra inaa anagu narkabu waxaan koraynaa oon fuulaynaa albaxra badda wanaxmilu macanaa waxaan qaadanaynaa iyadoo ay nala jiraan alqaliila wax yar ayaan qaadanaynaan xambaaranaynaa min almaa'i biyo ah fain tawada'naa bihi haddaan ku weyse qaadanno biyahaasi catishnaa waa oomaynaa afanatawada-u maku weysaysanaynaa min maa'i albaxri badda biyaheeda makawe maku weyse qaadanaa faqaala rasuulu llahi sal ll ly slam nebigu waxa uu yihi huwa atahuuru maa'uhu huwa baxarku ama badda altahuuru maa'uhu biyihiisu kuwa ay wax daahiriyaan waaye alxillu mid ay xalaal tahay waay meytatuhu wax ku dhex baktiyaan marka tarjamada xadiidka wuxuu tusayaa macnihii loo tarjamay oo ah biyaha badda inay yihiin biyo lagu dahaaro qaadan karo mar haddii tahuur la yidhi waana iyaguna waa mudahir iskoodna daahiray u yihiin waana sida akharu ahlilcilmi ay ku tageen qolo marka waxaa jirta yar oo iyagu aan ogolayn oo asxaabta cabdullahi bni camr bn alcaas iyo kale iyagu macno kale ayay u diideen oo waxay ku cilaynayaan ay leeyihiin badaha ina taxta albixaari naaran ta'ajaj badda hoosteeda naar iyo dab ayaa ah oo markaa yacnii huraayo ama shidmayo ama marka dambey noqon doontaa sidii la yidhaahdaba de macnahaasu macno ka baxsan waaye baabkan dahaarada iyo ku tacalluqo biyaha baddana marka waa in lagu weyse qaadan karo sida xadiidka nebiga uu tilmaamaya sala allahu calayhi wasalam mas'ale iyadana baabulcilmi ku jirta ayaa laga qaadanaya xadiidkan oo ah ee su-aashii ay weydiiyeen ka badan ayuu nebigu sala alla ly slama uu ugu jawaabay biyihii badda ma ku dahaaro qaadanaa bay weydiiyeen biyihiina waa u sheegay ziyaadatan calaa dalika wuxuu ugu daray waxa ku baktiyana waa la cuni karaa leanna ninka bad mar walba ka shaqeeyo ama bad saaran wax unbuu arkayaa badda markaa ama ay soo tuftay ama badda ku dhex dhintay oo malay iyo wax lamida ah ee hadhowna marka su-aashaas baahibuu u qabaa marka haddii wax lagu weydiiyo qofka inaad wixii uu ku weydiiyana uga jawaabto mararka qaarna aada ugu darto wax kaloo uusan ku su-aalin haddii baahideedu deg deg ay tahay mararka qaarna nebiga qofka su-aasha weydiiyo intuu su-aashii uu weydiiyey ka leexiyo ayuu mid kale uga jawaabi jiray oo dan ugu jirto markaa ninka wax la weydiinayo ama caalimka isagaa laga rabaa dadka inuu qiyaaso ama markaas yacni inuu fahmo isagaa laga rabaa ayb waxaa kaloo xadiidku uu tusayaa badda in la kori karo laga shaqaysan karo oo qofkii haddii uu baddaada malaayo ama wax ka dabanayo ama wax ka raadsanayo iyo tijaare iyo ganacsi inuu in loo koro qaswi iyo safar iyo duulaan in loo xaj in loogu baxo badda la fuulo inay bannaan tahay culimada marka bad lama kori kara dhahayaanna oo arrintaa waa tahluka ku sheegayana macnaheedu waxaa weeyaan waa haddii aan laga aamin ahayn in laga badbaadayo in la fuula ma aha ayb macaanidaas dhan marka xadiidku way ku jiraan baabu lwuduu'i bithalji barafkii kuweyse qaadashadiisa xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ayb barafkii marka in lagu weysaysto hadhow maau maa-u thaljina wou dhihi doonaa alwuduu'u bithaljina hadda baabkan waay oo barafka marka see loogu weysaysanayaa wuxuu leeyahay haddii isaga marka biyo ahaanna markaa laga rabo marka uu soo dhaco ama xubinta marka sidaas loo saaro haddii uu hore ka dhalaalayo oo uu biyo uu noqonayo oo xubintii markaa uu ka degayo meeshii weysadana biyahaas qoyaanku uu gaarayo waa in lagu dahaaro qaadan kara marka wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin wahuwa sacdiyu qaala akhbaranaa jariirun can cumaarata bni lqacqaac wahuwa cumaaratu bnu lqacqaac bni shubruma alkuufiyu hiqatu arsala can ibni mascuud xadiiduhu fi lkutub الsita can abi zurcata bni camr bni jariiri can abi hurayrata qaala kana rasuulu llahi sal l slama nebigu wuxuu ahaa ida staftaxa asalaata salaada hadduu furfuranayo sakata hunayhatan waxyar buu aamusayey faqultu waxaan idhi biabi anta wa ummii hooyaday iyo aabbahay ku lagu furtaa tahay yaa rasuula allah maa taquulu maxaad dhehaysaa ood akrinaysaa fii sukuutika aamusitaankaaga bayna atakbiiri waalqiraa'ati takbiirta iyo qiraa'ada u dhexeeya qaala wuxuu yidhi aquulu waxaan dhahayaa allahuma baacid beynii wa bayna khataayaaya kama baacadta bayna almashriqi waalmaqrib allahuma naqinii min khataayaaya kamaa yunaqa athawbu alabyadu min addanas marada cad sida wasaqda looga nadiifiya dunuubta igaga nadiifi allaahuma qsilnii ilaahu igu dhaq idhaq min khataayaaya gafafyaalkayga bithalji baraf ku dhaq walmaa-i biyo iyo walbaradi dhadada beredka marka waxaa weeyaan qabowga marka uu jiro kor waxaa ka imaanayo qabow qabowgaasi waa ururayaa meel marka ama jilay ah ama ama ama lamayeeri oo kale ah marka uu ku dhaco qoyaankaasi marka biyo isku bedelayaa marka iyadoon roob di-in baad arkaysaa subaxdii iyadoo markaa dhulkii marka sidii inuu roob da-ayoo kalead qoyaan ku arkaysaa biyaha noocaas waaye marka beredka uu sheegayo ayb macalushaahidka marka hadda wuxuu ka rabaa allaahuma qsilnii min khataayaaya bithalji baraf igu dhaq weysadana maxaa laga rabaa waa qasli iyo dhaqitaan marka barafkii haddii wax lagu dhaqi karo in wax lagu dhaqo lagu tilmaamay waa in marka lagu dahaaro qaadan karo biyihiisa isagana marka alimaamu nawowi marka wuxuu leeyahay haddii uu barafka isticmaalo qabla idaabatihi intuunan dhalaalin ka hor barafkan isagoon dhalaalin oo aan biyo noqonin hadduu dhalaalo weel inta lagu shubo biyo noqdo waa caadi iyada laakiin isagoo barafnimadiisa ku jooga haddii uu yacni isticmaalayo fa in kaana yasiilu acala alcudwi xubinta haddii uu ka daadanayo biyihiisu ay biyo daadan karo ay yihiin lishiddati alxari jawiga kulaylkiisa dartiisa ama wa xaraarati ljismi jismiga kulaylkiisa darteed ama barafkii baaba xosh xosh ah oo markii meesha uu gaaraba horow biyo ka noqonaya saxa alwuduu'u bihi in lagu weyse qaataa waa saxiix cala saxiixi buu yihi xagga madhabta shaaficiyadu ka hadlayaa wa bihi qataca jumhuuru shaaficiyati sidaas ay marka gooyeen macnaha marka halkan uu u joogana sidaas haddii laakiin barafku biyaba uunan keenaynin oo baraf qallalan oo kale uu yahay aad u adag oo xubintii uunan biyo kusoo dareeraya ouna lahayn iyagu marka waxaa ka muuqato inay diidayaan kuweyse qaadashadiisa ilaa wixii sidii dhagax camal in laysku tirtiran lama rabeen ayb qaala baabu lwuduu'i bimaai thalji barafka biyihiisa weysada kuweyse qaadashadeeda waxaa ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay marka hadda waa biyihii barafka barafkii uu biyo noqday wa bihi qaala akhbaranaa isxaaq bnu ibraahim qaala akhbaranaa jariiru wahuwa bnu cabdilxamiid addabiyu can hishaami bni curwata can abihi can caaishata qaalat kana nabiyu sal l slam yaquulu allahuma qsil khataayaaya bimaai thalji riwaayadaasuu keena marka walbaradi iyo dhadada wanaqi qalbii qalbigayga nadiifi min alkhataayaa gafafyaalka ka nadiifi kamaa naqayta athawba alabyada marada cad sida aada u nadiifisay min addanasi wasaqda aa uga nadiifisay yani mara cad hadday wasaq gaarto markiiba waa la arkaa horaa laga nadiifiyaa saas oo kale marka igaga nadiifi waa marka qaala baabu lwuduu'i bimaai lbaradi dhadada biyaheeda weysaqaadka lagu weyse qaadanayo caddaynteediibu u baab yahay qaala wa bihi qaala akhbaranii haaruun bnu cabdillaahi wahuwa albaqdaadiyu abu muusa alxamaal abuu muusa alxamaal ayaa la yidhaha haaruun bnu cabdillaahi wuxuu dhalay ninka xaafidka ee la yidhaha muusa bnu haaruun alxamaal wahuwa hiqatun rawaa lahu muslimu walarbacة qaala xadaanaa macnun wahuwa macnu bnu ciisa alqazaaz abu yaxya almadaniyu hiqatun habtun bal abu xaatim wuxuu yihi ahbat الnaasi fi malik qaala xadaanaa mucaawiyaة bnu صaalix can xabiib bni cubaydin wahuwa xabiib bnu cubayd alraxabiyu abu xafs alximsiyu hiqatun rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad wamuslim wاlarbacة can jubayr bni nufayrin qaala shahidtu cawfa bna malikin ayaan xaadiray cawf yaquulu isagoo dhahaya samictu samictu rasuula llahi sal l slam nabigaan maqlay yusallii calaa mayitin isagoo meyd ku tukanayo fasamictu min ducaa'ihi ducadiisa waxaan ka maqlay huwa ayaan maqlay isagoo huwa yaquulu isagoo dhahayo allahuma kfir lahu warxamhu wacaafihi wacfu canhu ilaahu dembi dhaaf u naxariiso caafi cafi xaggiisa wa akrim nusulahu martisoorkiisa wanaaji wa awsic waasici madkhalahu yacnii qabrigiisa meesha uu gelayo madkhal dakhala yadkhulu waaye masderka iyo darafka miimiga labadaba waxay ku imaanayaan mafcal ayb madkhalahu marka waa la dhihi karaa mudkhalahuna waa la dhihi karaa mudkhalahu marka la leeyahay adkhala ayaa laga bixiyey waa maa zaada cala athulaathi waxaa lagu keenayaa calaa zinati ismi lmafcuuli ismu mafcuulka wasnigiisaa lagu keenayaa markaasuu noqonayaa daraf miimi ama masder miimi marka haddii masder laga dhigaa mudkhalahu ay idkhaalahu gelintiisa haddii laga dhiga marka de darafka miimigaana fiicane mudkhalahu makaanka aada gelinaysid adiga oo la gelinayo waqsilhu bilmaa-i biyo ku dhaq wathalji baraf iyo walbaradi dhado dhadada qabow biyaheeda markaa intaasu ka rabaa marka wanaqihi min alkhaطaaya kamaa yunaqa thawb اlabyadu min addanas qaala baabu su'ri اlkalbi eyga hambadiisa caddaynteedii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay baabkan marka su'ru marka la yidhaha asalka su'rigu waa hambada waxa uu lasoo reebo waay laakiin hadda marka dahaarada aan joogno su'ru lhiri iyo su'ru lximaar iyo su'ru lkalbi iyo marka la leeyahay waxaa loo jeedaa lucaabuhu waa dhareerkoodaa loo jeedaa eyga dhareerkiisa iyo dameerka dhareerkiisa iyo xoolaha kale dhareerkooda iyo mukulaasha dhareerkeeda ma najaasa mise najaas ma aha hadda marka wuxuu ku bilaabay su'rulkalbi eyga dhareerkiisa ayuu marka sheegayaa ayb wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can abi zinaad can ilacraj can abi hurayrata ana rasuula llahi sal l slama qaala nabigu wuxuu yidhi idaa shariba alkalbu eygu hadduu cabo fii inaai axadikum midkiin weelkiisa dhexdiisa uu ku cabo afka geliyo falyaqsilhu ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo waxaa laga qaadanayaa marka toddoba jeer in la dhaqaayo inay waajib tahay ey haddii uu weel afka geliyo taabto in toddoba jeer la dhaqayo toddobadaas jeer marka ma waxaa loo dhaqayaa min baabi dahaara miya oo ma la daahirinayaa weelka mase waa min baabi tacabud tacabud marka ilaahay maa nu ayaa nagu addoonsaday miyaan dhahaynaa laakiin najaas loo dhaqi maayo meeshaas marka madaahibta badankood waxay qabaan in loo dhaqayo najaasta darteed oo eygu markaa waxaa toddoba mar loo dhaqayo waa linajaasatihi najaasadan hadda waxaa tusayso xadiidkii nabiga sal ll ly slam uu yihi tuhuuru inaai axadikum ida walaqa fiihi اlkalbu an yaqsilahu sabca maraatin midkiin weelkiisa dahaaradiisa hadduu ey afka geliyo waa toddoba jeer in la dhaqo dahaaraduna marka sideedaba waxaa la yidhaha isaalatu najaasatin aw rafcu xadatin dahaaro labadaas waa xadath adiga ku hayo inaad iska kor yeelaysid weyse ma qabtid war soo dahaaro qaado weyse qaadaa laga wadaa xadath baad iska koryeelay janaaba kugu dhacday waa qubaysanaysaa lirafci xadahin dahaaradaas ama maraa najaasowday adigaa najaaso ku gaartay waad zuulinaysaa isaalatu najaasatin iyadana maxaad samaynaya marka lagu dhaho waa isdaahirinayaa baad leedahay waa dahaaradii dahaaradu marka waa isaala iyo rafci isaalatu xadatin ay najaasatin aw rafcu xadatin mar haddii la yidhi marka duhuuru inaai axadikum weelka dahaaradiisa haddii la yidhi weel hadda horta xadad kuma dhaco ilaa hadda weelkani waa janaaboodayna la dhihi maayo weysadaa ka jabanna la dhihi maayo maxaa marka soo haraya marka isaalo waayo marka waxa weelkan loo daahirinayaa waxay tahay waa lil isaala maxaa laga zuulinaya najaas in eygu uu najaas yahay marka afkiisii taasaa daliil riwaayadaas muslimaa wariyey iyadaana baabkan marka ugu bayaan nimo badan waana midda marka maalikiyada xujada looga dhigo ayb marka maalikiyadus iyagu waxay leeyihin eygu najaasnimo maahan in laysaga dahirayee waxay leeyihiin waxaa loo weelkan waxaa loo dhaqayaa waa tacabud ilaahay unbaa saa nagu addoonsaday marka annaga waa yeelaynaa toddobada waa la dhaqayaa laakiin linnajaasa ma aha inaynan ahaynna waxaa u daliilay leeyihiin iyaga eyga in lagu ugaartaa la ogolaaday haddii marka eygani ugaartii aada cuni lahayd oo kuu qabanayo isee najaas ku yahay bay dheheen oo iyagu marka waxay yidhahdeen yu'kalu sayduhu ugaarkiisii waa la cunayaa kayfa yuqasal see loo dhaqaayay dheheen marka ee arrintaa iyadaa dee dahaarada baabkeeda marka la joogo nusuusaa timid ee amaa qabashadan marka uu qabto ugaarta marka uu qabto iyaga qolooyinka waa najaas dhahaya waxay leeyihin ugaartiisa waa laga faa'iideysan karaa laakiin meeshii uu qaniinay waa la yska jaraa amase waa la dhaqayaa kuwaa dhahayo kuwo waxay leeyihin waa la jaraaba meeshaas waa loo tuura waa la tuuraya ee qaar waxay leeyihiin najaaso waa tahay laakiin fi fi saydi waa macfi waa waa la iska cafiyey bay leeyihiin marka saydka laakiin markan kale isagu marka dahaaradiisu waxa loo dhaqayo toddobada jeer waa liaha litathiir ayay leeyihiin xadiid imaan doono inamaa hiya min altawaafiina calaykum waaltawaafaadna way qabsan doonaan oo waxay leeyihin mukulaalaha najaas ma ahan baa la yidhi waxaana lagu cileeyey maanta dhan idinkay idinku dul wareegayaan eyguna saasoo kale waa ay leeyihin eygan weliba midka wax ugaarsiga iyo loo haysto iyo inuu guryaha ilaaliyo iyo kan loo haysto adiga maanta dhan kugu dul wareegayaa nafsi alcilla oo mukulaasha ayaa isagana haysta iyuu qabaa adigu marka calaa kulli xaal waxaa aada u xoog badan nusuusteeduna muuqanaysaa in la najaas ahaan loo nadiif loo dhaqayo sabca maraatintan iyadana marka waxaa weeyaan waa toddoba in la dhaqo toddobo saddex iyo laba iyo male najaasadiisu waa muqallada toddobada tirada marka waa waa waa laysku addoonsaday marka xukunkan dhinacna waa macquululmacnaa buu ka yahay dhinacna waa tacabudi ayb wbihi qaala akbaranii ibraahim bnu اlxasan wahuwa alkhacamiyu hiqat rawaa lahu abu dawuuda wالnasaa-iy qaala xadaanaa xajaaju wahuwa xajaaj ibn moxamed almisisiy hiqat habt qaala qaala bnu jurayjin wuxuu yihi ahbaranii ziyaad bnu sacdi wahuwa alkhurasaaniyu hiqat habt rawaa lahu asxaabu اlkutub الsita ana haabitan haabit mawla cabdالraxman wa haabit bnu ciyaad alcadawi mawlaahum hiqat rawaa lahu albukhaariyu wa muslim wa abu dawuuda wاnasaa'iy ana haabita mawla cabdiraxmaan bni zaydi akhbarahu anahu samica abaa hurayrata yaquulu abu hurayra dhahayo maqlay qaala rasuulu llahi sal l slam idaa walaqa alkalbu eyga hadduu afgeliyo fii inaa-i axadikum midkiin weelkiisa falyaqsilhu sabca maraatin toddoba jeer ha dhaqo toddobada toddobada jeer weliba mar kamidana inuu noqdo turaab ixdaahuna bituraab aw qaala ulaahuna bituraab wafii riwaayatin ukhraahuna bituraab marka mid inay ciid noqoto ciiddaasi marka wax kale ma lagu bedeli karaa oomo iyo saabuun iyo wax lamida ma bedelayaan maya leanna ciidda wax ku jiro ayaan ku jirin oomada ciidda shayga ku jiran oomada ku jirin waxa ay tahay najaasadan eyga maadaama ay culus tahay waxaa layskaga dabageeyey labada shay ee wax lagu ee qofku isku daahiriyo waana ma yacni biyihii oo asal ah iyo haddii biyo la waayana ciidaa la isticmaalaa soo maha ciiddu iyada marka waa dahuur ciiddu waa mudaahir waxbay daahirisaa laakiin oomadu iyadu wax ma daahiriso wax ma daahiriso waxbay nadiifisaa laakiin waxma daahirinaysa saas darteed marka ibnu daqiiqilciid wuxuu leeyahay ciidda wax kale loogama qiyaas qaadan karo lianna waxay ku kala tegayaan ciiddu waa khaasiyo oo waxay leedahay waa dahuur laakiin hayru turaab dahuur maaha isagana wax ma daahiriyo saa darteed marka ma la yskaga qiyaasan karo ayuu leeyahay wabihi qaala akhbaranii ibraahim bnu اlxasan qaala xadahanaa xajaaju qaala qaala bnu jurayjin akhbaranii ziyaad bnu sacdin anahu akhbarahu hilaalu bnu usaama ayuu yihi hilaalu bnu usaama anahu samica abaa salamata yukhbiru can abi hurayrata can الnabiy sal l slm milahu marka xadiidkii hore wuxuu ahaa xadiidu thaabit mowla cabdiraxmaan ibni zayd kanna waa xadiidu hilaal ibni usaama xadiid abi salama aan ujeedaa ibn cabdiraxmaan ibni cawf hilaalkanina marka waa hilaalu bnu caliy ibni usaama alcaamiriyu almadaniyu hiqat xadiiduhu fi lkutubi sita qaala baabu lmri is-amridda lays amray caddaynteedii ayuu u baab yahay biiraaqati maa shay daadintiisa fi linaa'i weelka ku jiro idaa walaqa fiihi lkalbu eyga hadduu afka geliyo eygu haddii uu weel afka geliyo wixii ku jiray weelkaa ee biyo iyo dareero ah in layska daadiyo is-amridda lays amray midaanina waxay kutusaysaa eygu inuu najaas yahay sababtoo ah in biyihii uu hambeeyey hala daadiyo haddii uusan najaas ahayn oo tacabud un loo dhaqaya lama dheheen daadiya biyahana leanna idaacatlmaala ku jiro marka linajaasatihi baa loo daadinayaa mar kale wa bihi qaala akhbaranaa caliy bnu xujirin qaala akhbaranaa caliy bnu mushirin can اlacmash can abi raziin mascuud bnu malik waa abu raziin alkuufiyu hiqat wa abi saalixin wa huwa abi saalix asamaan can abi hurayrata qaal qaala rasuulu llahi sal l slama idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fii inaa'i axadikum midkiin weelkiisa falyuriqhu ha daadiyo riwaayadan marka maxay ku dartay falyuriqhu uma markaa dabadeed liyaqsilhu ha dhaqo sabca maraatin toddoba jeer qaala abu cabdiraxmaan waa imaamu nasaa-i laa aclamu ma ogi axadan axad taabaca caliya bna mushirin ku mutaabaceeyey calaa qowlihi falyuriqhu wuxuu rabaa inuu yidhaha falyuriqhu waa shaad leanna ardaydii acmash falyuriqhu ma sheegin cali ibnu mushir keliyaa sheegay ee cali ibnu mushirna de waa nin hiqa ah oo xaafid ah hiqadu hadduu khilaafo dad kaleo isaga ka badan xadiidkiisu wuxuu ahaan jiray shaad calaa dariiqati lfuqahaa haddii lagu socdana waxay leeyihin aziyaadatu min athiqati maqbuulatun laakiin ahlu xadiidka dariiqadooda saas ma aha oo iyaga markaa xadiidka lafdigan ma sugnaaday mase ma sugnaanin ayay ka fiirinayaan waxbay qaraa-in iyo tarjiixaad inay ku shaqeeyaan saa darteedu marka nasaa-i falyuriqhudan oo markaa yacni u daciifiyey inkastoo weelkaba aan la dhaqi karin ilaa la daadiyo biyahan waxaan marka waa in meel un lagu shubay iyadoon la daadinin maba dhaqmaayaba weelkii haddana maca dalika iyada ziya iyaga ziyaadadan falyuriqhu ayay haystaan mutaabaca laakiin way leedahay ziyaadadan oo ibnu xajar shawaahid iyo mutaabacaad buu u keenay inkastoo wax ku jir jiraan shawaahidda laftooda oo qaar bacdi riwaayaat mawquuf ay yihiin qaar waa mawquufaad kuwana wax un baa ku jira laakiin waa xoojin karaan un intaasna ayb qaala baabu tacfiiri اlinaaءi aladi walaqa fiihi اlkalbu bاturaab baabu tacfiiri baabu bayaani xukmi tacfiiri اlinaa'i weelkii yacnii marmarintiisa ee xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay ciiddii in la marmariyo alladii weelka oo walaqa fiihi lkalbu eygu uu afgeliyey bituraabi in la marmariyo tacfiirku marka cafara yucafiru tacfiiran waa dalakahu ciiddii inta lasoo qaado saas in loogu rugo saa loo mariyo ayb wbihi qaala akhbaranaa mxamed bn cabd اlأclى qaala xadaanaa khaalidun wahuwa khaalid bn اlxariث alhujaymiyu abu cuثmaan albasriyu hiqat habt qala xadaanaa shucbaة can abi الtayaax yaziid bn xumayd aلdubaci qaala samictu muطarifan wahuwa bnu cabdillahi bni shikhiir can cabdillahi bni اlmugafal ana rasuula اllahi sal ly slama amara biqatli اlkilaabi nebigu wuxuu amray eeyaha in la dilo warahasa wuxuu ruqseeyey fii kalbi saydi ugaarka eeygiisa lagu ugaaranayo walghanami iyo ariga yacnii iyo kan ariga ilaalinayo eyga ariga kalb alghanam ariga eygiisa kan ilaalinayo ariga wa qaala wuxuuna yidhi idaa walaqa alkalbu eygu hadduu afgeliyo fi linaa'i faqsiluuhu sabca maraatin toddoba jeer dhaqa wacafiru athaaminata marka sideedaad yacnii gelgeliya oo yacni mar marmariya bituraabi ciid marmariya riwaayadanna marka xanaabilada ayaa qabsadeenoo sideed in la dhaqaya tii hore toddobaay sheegtay middana sideed midda sideedaad marka ciid qoyan iyo biyihii baa ayaa la isugu daraya marka waa la marmarinaya shaaficiyada iyagu waxay leeyihin markan sideedaad waxaa la xisaabay ciiddii iyo ciiddaas oo iyadana biyana lala marinayo ayaa yacni laba qaslo ah sideeddu marka ta hore iyo tan isdiidi maayaan bay leeyihiin iqsiluuhu sabcan toddoba dhaqa marka la leeyahay uulaahunna aw ukhraahunna aw ixdaahunna bituraab yacni turaabtaas baa waxaa la socda biyo yaa lagula dhaqayaa ilaa ciid qallalan keligeed wax ma goynayse marka sideeddu marka waxay kasoo baxaysaa ciiddii iyo biyihii marka layskugu daro sideeday isku noqonayaan qaab noocaasay u jamcinayaan xanaabiladu laakiin sideedan bay iyagu qaadanaya xanafiyada iyo iyagu waxay leeyihin waaba saddex jeeraa la dhaqaabis toddobadaba iyagu waa diidayaano waxay dhahayaan abu hureyra saddexda fadwoo jiray iyagu marka waxay leeyihin riwaayada raawiga iyo ra'yigiisa hadday iskhilaafaan ra'yigaa la hormarinaa bay leeyihiin marka waxay leeyihin abu hureyra ra'yigii iyo riwaayadiisii maadaama ay iskhilaafeen yuqadamuu ra'yuhu sababtoo ah ra'yigiisan wuxuu tusayaa xadiidku in wax ku jiraanay leeyihiin waa usuusha xanaa xanafiyadana way ka mid tahay laakiin abu hureyra waxaa laga hayaa sanad saxiixa toddoba inuu fadwo jiray mar haddii marka riwaayada iyo ra'yigiisa waaba iswaafaqsan yahin riwaayadan dhahaysa saddexna waa laga xoog badan yahay baxhi aada u badan baa waxaa ka qoray ibnu xajar fatxulbaariga aakhirka markuu dhammeeyeyna wuxuu leeyahay dee eygan axkaamtiisa iyo masaa-ishan keligeed musanaf waa laga qori karaa buu yidhi laakiin kitaabkan waa mukhtasar halkaasaan marka wuxuu yidhi intan yartaa ishaaraadkan baan bixinayaa buu yidhi shaaficiyadana marka waa toddobo xanaabiladu ayaga marka waa sideed waxyaabaha marka daxaawi oo shaaficiyada ku naqdiyey waxaa ka mid ahayd hadday annaga sad toddobada nagu laasimiyaan iyaga waxaa ku laasimaysa shaaficiyadana sideed uu yidhi oo xadiidkan inay qaataan wa ibnu xajar marka wuxuu yidhi in la qaato waxba kuma jabno yidhi xadiidkan iyaga laftooda marka de xadiidkii inay toddobadii sideedda inay qaadan waayaan xadiid kale oo toddoba ah inay qaateen daciif u noqon maayo uu yidhi marka laakiin iyaga saddexdu waxba kumaba soo aroorinba marfuuca qaala baabu su'ri lhirri ay mukulaashii hambadeeda ama dhareerkeeda xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can isxaaqa bni cabdillaahi bni abi طalxata can xumaydata binti cubayd bni rifaaca xumaydah ayay dabdiyeen ruwaadda muwada'a badankood xadiidka maalik muwada uu kusoo saaray yaxya bnu yaxya alandalusiy ayaa isagu wuxuu dabdiyey xamiida xamiida buu isagu dabdiyey inta kalena xumeyda ayay dabdiyeen saa'ir riwaayati malik waa bidami lxaa yaxya bnu yaxya alandalusi muxuu khaasiya oo leeyahay a yaxya bnu yaxya alandal muwadaa marka laga hadlayo yaxya bnu yaxya alandalusi isaga maxaa maxay tahay riwaayaadka muwadaca laga sharxay ee kutubta sharaxday tamhiidka iyo istidkaarka iyo waxay ku socdaan riwaayada yaxya bnu yaxya ayay ku socdaan sadm waa waxaa doortay marka xufaadda iyaday doorteen haddana maca dalika ibnu cabdilbar iyo aada u baraarujiyaa wixii isaga ka maqan ama wixii ilaa muwadaca dad aad u badan baa maalik ka wari jiray shaafici waa ka wariyey maxamed ibn xasan shaybaani waa ka wariyey cabdullahi bn sunat alqacnabi waa ka wariyey ibnu wahbaa ka wariyey aad buu u riwaayaad badnaay kitaabkaas marka midan baa haddana laakiin un tamhiidka iyo istidkaarka iyo kuwan kale ee sharaxa badan shuruuxda badankood isagaa laga saaray riwaayadiisay ka sharxeen haweeneydan marka xumaydatu bintu cubayd ibni rifaaca ibnu xajar wuxuu yidhi maqbuulatun maqbuula muxuu ka wadaa marka cinda almutaabaca wailaa falayinat lxadiid waa raawigaasi marka layin lxadiid u noqona ayb meeshaan marka waxaa ku jira xumayda marka war baa ku jira ama dadka culimada qaar jahaalay ku sheegeen majhuula inay tahay qaar waxay leeyihiin aduu marka mutaabaco unbay ugu yaraan u baahanaysaa xadiidkan marka haddii lagu saxiixiyo oo la yidhaahdo maadaama ay ahayd madaniyad iyada madaniyad maadaama ay ahayd maaligna uu xujaystay kana soo saaray culimadana marka waxay yidhaahdaan maalikun huwa alxakamu fi lmadaniyiin maalik dadka madaniyiinta isagaa xakam ka ah ciddii isaga uu ka soo saaro oo madani ah hiqaw haddii saa la isticmaalo waa la socodsiin karaa laakiin haddii la yidhaha maya maalik riwo bimujarad inuu ka wariyo waxba ku hiqo ku noqon maayaane mutaabaca loo baahan yahay haddii la dhahana laba yacni mutaabacada waxaa wariyey xaakim mustadraga wuxuu kusoo saaray marka mutaabaco oo weliba min ariiqi min ariiqi safiyata binti shayba can caaishata ana nabiya sal ll ly slama qaal inaha laysat binajasin hiya ka bacdi ahli lbeyt hiya ka bacdi ahli lbeyt riwaayadaas marka yaa iyaduna marka sanad saxiixay ku timid dahabi waa waafaqay tasxiixeeda daara qudni laftiisa kuwou soo saaray aduu marka mutaabacadaasna xadiidku saxiixuu ku noqonaa marka xumeyda marka waa la mutaabaceeyey haddii kalena maalig mar hadduu xujaystay waaba tawhiiq haddii la yidhaahdana waa saas iyado can kabshata binti kacb bni malikin ana abaa qataadata abu qataada dakala waa soo galay uma dakara kalimatan macnaaha dabadeed marka wuxuu sheegay kelmad macnaheedu yahay marka riwaaya bilmacnaa bay ku warinaysaa kabsha fasakabtu lahu waduu'an fasakabtu lahu waxaan u shubay isaga waduu'an biyo uu ku weyse qaato faja'at hiratun mukulaal ayaa timid fasharibat minhu way ka cabtay fa asqaa lahaa waa u raariciyey marka weelkiiba u jaleeciyey waa u jalleeciyey alinaaa weelkii xataa sharibat ilaa ay cabtay qaalat kabshatu kabsha waxay tidhi fara'aanii wou i arkay anduru ilayhi inaan fiirinayo isha ku hayo faqaala wuxuu yidhi atacjabiina yabnata akhii walaalkay gabadhii uu dhalayay yacni adeer ma ila ma yaabaysaa oo arrintan maad la yaaban tahay biyo aad weel aad iigu soo shubtay biyo aan ku weysaysto inay mukulaal cabto oo aan u jalleeciyo dabadeedna anuu ku weyse qaata miyaad ila yaabaysaa miyaad la yaabaysaa meeshaan marka waxaa laga qaadanayaa qofka qaraa-inta ka muuqato in uu yacni ku dhaqmi karo iyada marka fiirinta ay fiirinayso wuxuu dareemay marka inay la yaaban tahay hayma ila yaaban tahay waay waxbuu marka rabaa inuu u sheego faqultu waxaan idhi nacam haa qaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal l l slama qaala nebigu wuxuu yidhi inahaa laysat binajasin inahaa iyadu laysat ma ahaanin binajasin najaas inahaa laysat binajasin marka la leeyahay marka waxaa laga wadaa iyada caynteeda najaas ma aha oo naja yacni caynta mukulaasha najaasatlcayn ma aha mukulaal saa waa dhici kartaa in laga wado waxaa kaloo suuragal noqon kara saasna in laga wado iyo in laga wado inahaa laysat binajasin mutanajis ma aha yacni hadda ma najaasaysna leanna asalka xayawaanku waa daahir hadduu daahir yahay cayntiisu aynan najaas ahayn asluhu waa daahir ilaa inuu najaasoobay la hubo ma ahani yaqiin loo hubo marka ibnu daqiiq sharxulilmaamka labadaba marka waa soo gelinaya wuxuu leeyahay laysat binajasin najaasatulcaynna waa lagu anfiyey haddaan lagu ogeyn iyadana inay soo najaasowdayna asalka waa daahir bana waa laga wadaa waa fahmaysaana ila tahay ayb inahaa laysat binajasin ayuu yidhi inamaa hiya wax kale maahana iyadu min aawaafiina waa kuwa idinku dul wareegaya calaykum korkiina waawaafaati hadalkan dambana inamaa hiya min aawaafiina waa cilo inaynan iyada aan la najaasaynin oo aan najaaso laga dhigin cillo maxaa oo ah xaraj baa idinku imaalahay waay maanta dhan bay idinku dul wareegaysaa haddii marka la dhihi lahaa caynteedu waa najaas hadday idin taabataba ka weysaysta ay waxaan ujeedaa iska dhaqa ee xaraj bay idinku noqon lahayd marka rafcan lilxaraj ayaa loo dhaafay marka ayb meeshaas marka riwaayadan malik qaala ina rasuula اllahi sal ly slama inahaa laysat binajasin hadalkaas nebiga ayaa ayuu u rafciyey marka hada yadulu calaa ana hadihi اljumla min alxadiidi marfuucan jumladan inay xadiidka ka mid tahay marfuucna ay tahay ayaa laga qaadanaya xanafiyada iyagu waxay yidhaahdaan waa najaas iyadu hambadeeduna waxbay najaasaynaysaa mukulaashu inahaa laysat binajasinna abu qataada warkiisa waaye ee inta nebigu yidhi waa intan dambo inamaa hiya min aawaafiina calaykum waawaafaat laakiin mar haddii maalik riwaayadiisu uu rafciyey waxa dhan mudraj marka ma aha waa waa aslulxadiiday ka mid tahay waa jiraan dabcan riwaayaat sa qaala rasuulullahi inamaa hiya min aawaafiina iyo dhahayaan haddana laakiin tan maalik baa ka xoog badan sida ibnu cabdilbar uu tilmaamay ayb cilladan marka eygaba waa ku jirtaa waa midda ay maalikiyadu yidhaahdeen saa darteedna waa daahir bay dheheen laakiin qiyaas labadan lama geli karo eygu isaga waxyaabo kalea kusoo arooray waaya qaala inahaa laysat binajasin inamaa hiya min aawaafiina calaykum waawaafaat meeshaas marka waxaa laga qaada haddii mukulaashii sidaa la yidhi xayawaan kasta oo cayntiisu daahir tahay hambadiisu waa daahir dhareerkiisa iyo dhididkiisa iyo waa daahir waana imaan doonaa waxyaaba ku saabsan waxaa kaloo halkan culimada uga hadlaan waxaa la yidhaahdo asal iyo daahir inay iskhilaafaan mukulaashu dabcan dooli baktiyey bay cunaysaa dooligaas baktiyey waa afkeeda waa najaaseyna soo maa leanna baktigu waa najaas waxaa laga yaabaa najaas inay dul wareegeysay afka ku taataabanayso haddana maca dalika waa kan hadda waxaa la leeyahay inahaa laysat binajas asalkuna marka waa inay daahir tahay shayga qaalibka ka ahee daahirka ka ah mukulaalna waxay tahay inay dooli baktiyey cunayso qaalibkii iyo marka waxaa iska hor imaanaya asalkii ayuhumaa yuqadam asalkii hadda waxaad moodaa marka in badan culimada asalkay taqliibinayaan asalkay rajaxayaan oy daahirkan ka rajaxayaan baabu su'ri lximaari dameerkii hambadiisa ama dhareerkiisa wixii ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa moxamed bn cabdillahi bni yaziid wahuwa almuqri qaala xadatanaa sufyaanu can ayuba wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can muxamedin wahuwa md بن sيrيn weyaan عan أنس qaala أtaanaa munaadiya rasuuli الlahi صلى اه عl slam nebiga midkii xaggiisa ka dhawaaqayay ayaa noo yimid yani nin nebigu soo dirayo inuu u dhawaaqo dadka uu usoo diray way faqaala wuxuu yidhi in اllaha alle i warasuulahu rasuulkiisa yanhayaanikum waxay idinka reebayaan can luxuumi الxumuri dameerihii hilbahooday idinka reebayaan fainahaa rijsun dameeraha guryaha jooga waa dameeraha magaalada cillada marka laydinkaga reebaya waa maxay fa inahaa iyadu rijsun waa najaas imaamu nasaa-i marka xadiidkan wuxuu ka fahmay mar haddii isaga hilibkiisii waa najaas la yidhi wuxuu ka fahmay dhareerkiisii iyo waxaana in najaas ay yihiin laakiin meeshaas dalaaladaas ma xoog badna sababta waxay tahay nebigu sal ll ly slam arrintan qisow ku keenay qisada uu ku keenayna waxay ahayd dameeray qasheen saxaabada markay khaybar galeen ayaa dameeray qasheen markii dameerihii ay qaleen iyagoo dheriga u saaran oo u karkarayso ayaa ninkan nebigu uu soo dirayo uu yidhi in allaha warasuulahu yanhayaanikum can luxuumi alxumuri fa inahaa rijsun ee rijsi waa tahay sababtoo ah xayawaankan ma'kuul ma ahan oo lama cuno dameerka hadduu baktiyo iyo haddii la gowraco isku mid waayo isaga nacan leanna gowrac isaga daahir ku noqon maayo dameerka laakiin marka uu nool yahay oo xayaatadu ku jirto xayaan xayawaan oo marka najaasatul cayn najaas a ma aha dameerku inuunan ahaynna waxaa ku tusaya waa la koraa waa la fuulayaa waa lala waa lala dhaqmayaa waa la raacay intaas haddana waa dhididayaa dabcan dameerkii iyo baqashii iyo in la koro oo la yacni la raaco la fuulo waa bannaan tahay haddaad marka dameerkii adigu aada saaran tahay ee inuu dhididaayana la og yahay hadday najaas tahay nebigu laabudda waa sheegi lahay oo wax iskaga dhiga iyo sidaas yeelay hadduu idin taabto iska dhaqa iyo saasuu dhehi lahaa maadaama uunan dhihin dameerka asalkiisu marka waa daa- xayawaan daahira hadduu xayawaan daahira yahayna dhareerkiisa iyo dhididkiisa iyo dhammaan sida mukulaashoo kale weeyaanoo najaas ma aha ayb waana mas'ale dabcan khilaaf ku jira laakiin saasaa xoog badan amaa middan fa inahaa rijsun waxa ninkaa uu ka daadinaya waa hilbihii dameerka ee dameer haddii la qalay hadduu baktiyay isku mid waayo mar haddiiba nafti ka baxdo leanna isagu uu ku xalaal noqon maayo kumana daahir noqonayo in la gowraco ku daahir noqon maayo macnahaas baa marka meesha ku jira ama in la yidhaaha fa inahaa rijsun rijsigu najaas lagama wada ee xaaraan waayo hilibkiisa in la cunana waa iska suuragal amaa xayawaanka la cuno isaga khilaaf ma le yacni dhareerkiisa iyo dhididkiisa kuwaa dhib ma laha oo nebiga sal lla ly slama xadiidkii ninkii markuu ka qudbeynayey mina waa kii marka yidhi rasuulka sal ll ly slama raa- hashiisa korkeeda ayuu ka qudbeynayey anigana hoosteedaan taagnaay wa lucaabuhaa yasiilu calaa katifaya dhareerkeeda marka garbahayguu ku da-ayay nebigana waxma dhihin ayb baabu su'ri lxaa'idi haweenta xaydka qabto ee hambadeeda ama dhareerkeeda xukunka kusoo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay iyada xayd baa ka socda laakiin jiirkeeda kale najaas miya maya wabihi qaala akhbaranaa camru bnu caliyin huwa alfallaas qaala xadadanaa cabduraxmaan huwa bnu mahdiy can sufyaana huwa thawriyu can ilmiqdaami bni shurayx can abiihi can caaishata qaalat kuntu waxaan ahaa atacaraqu inaan feenanayo alcaraqa alcarqa alcarqa lafta hilibku uu ka dhammaaday xoogaa ayaan feenanayay atacaraq marka waa feenashada alcarqana waxaa la yidhaha lafta marka hilibkeedu yaraado wax yar hiliba uu saaran yahay ayb waana bifatxi اlcayni waiskaani الraa'i alcadmu idaa ukida minhu mucdamu اlaxmi hilibka badankiisa dee laga qaado waxaana lagu jamciyaa curaaq wahuwa jamcu naadir waana jamc aada naadir u ah waay fayadacu rasuulu llahi sal ly slama nebigu markaa wuxuu dhigayey oo yeelayay faahu afkiisa xaysu meel wadactu aan dhigay aniga meeshaan aniga lafta ka goostay ayaa nebiguna uu ka goosanayay waana xaa'idun ana aan xaa'id ahay marka haweeneyda xaa-idkaa markaa dhareerkeeda dhididkeeda iyo korkeeda daahir waayo ee uun meeshaa na- dhiigu ka socdo unbaa najaastu ay taallaa ayb ina xaydataki laysat fii yadikina waa ahaa xadiidka nabiga sal l slm wa kuntu waxaan ahaa ashrabu min alinaa'i weelkan ka cabayey fayadacu wuxuu dhigayay faahu afkiisa xaysu meel wadactu aan saaray aniga waana xaa'idun walxaal ana aniguna xaa'idun aan ahay hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed